caafimaadka wa-anta deegaanka heegaale waxaa booqday wafdi uu hogaaminayo suldaan siciid cismaan cali oo ka mid ah ismada gobolada sool sanaag iyo cayn iyo waxgaradka deegaanka boohoodla isugu jira culimo cuqaal iyo ganacsato suldaan deegaanka heegaale maanta maxaad u tagteen halkaa u tagteen bal noo faahfaahi
degaanka waxaanu maanta u tagnay alxamdulilah rabilcaalamiin faarax xumud sheekh axmed geeridiisii baanu qabiilkii raabkii uu ka dhashay tacshiib u tagnay arrin nabadeed baanu u tagnay arrimo nabadgelyaanu u tagnay qabiilkii oo halkaa ku shiraya ayaanu tacsina ugu tagnay arrinta nabadgelyada ka hadalkeedana ugu tagnay iyadana si wacan bay wax noogu dhammaadeen holkay ka wardowrayaan arrintii waxaa loo dhiibay talada dadka reer caymeed waxgaradkeeda ayaanu u dhiibnay baa layidhi ka soo taliya wixii ka dhacay buu hoodle
suldaan siciid maxaad markaa ugu baaqaysaa dadka guud ahaan ku dhegaysanaya caawa ee shabakada wararka caalamiga ee dadkum kaala socda maxaad baaq nabadeed suldaan ujeedinaysaa dhinacyada ay arrintana qusayso
waxaanu ugu jeedinaynaa nabadgelyo in arrintaa nabad lagaga shaqeeyo sharcigana la waafajiyo sida beelaha kani ay qaateen reer caymeed qaab sharciya shareecada islaamka la waafajiyo dilkii faaraxsiine nabadna lagaga shaqeeyo xaajada aadna xil laysaga saaro ti goormo ayaad la kulmasaan garabka kale haddii aad maanta garabkii beesha yaxya ay soo aragteenna maxaad la soo mari lagteen suldaan
jimcaha gelinkiisa dambe ayaanu la kulmaynaa haddii ilaahay garto iyadoo allay ku shirayaan ay meel meeshii maanta aanu tagnay dhinaceeda kale ah ay ku shirayeen lagana yaabo caawa guddi odayaal ah oo cuqaal iyo culimo iyo ahi inay soo galaan magaalada buuhoodda xaajadaa u soo galaan berita gelinkeeda dambe ayaa arrintaasi bilaabanaysaa inaanu garabkii kale la kulanno oo buuhoodla kula kulantaan masasuldaan heegaale iyo deegaankaa kale maya buuhoodlaanu kula kulmaynaa oo ku ballansannahay inay noogu yimaadaan beesha dhinaca gacantu ay ka dhacday waxgaradkeedii aad baad u mahadsantay suldaan siciid cismaan cali ayuu ahaa oo baaq nabadeed u jeediyey guud ahaanba bulshada buuhoodle guud ahaanna ka tacsiyeeyey shilkii ka dhacay dhowaan deegaanka buuhoodle suldaan aad baa u mahadsan tahay iyadoo haddaba ay saa tahay buuhoodle waxaa ka soconaya dadaal baadhan ay wadaan culimmada ganacsatada cuqaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada buuhoodle oo la doonayo in lagu damiyo dilkaasi ka dhacay dhowaan deegaanka buuhoodle islamarkaana labada bilood walaalaha ah la kala dhex dhigo nabad iyo weliba isla markaana arrintaasi halkaasi lagu xaliyo oo ay iminka u guntadeen waxgaradka buuhoodle iyadoo iminkaba ay bilaabeen dadaaladii dhinaca nabadda ay wadeen waxgaradka isimada iyo cuqaasha iyo bulshada weynta ku dhaqan buuhoodle cali dhagtaar shabakada wararka caalamiga ceeg dot com magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn